iyadoo weli ay jiraan kumanaan qoys oo ku barakacay gudaha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland sababo la xiriira colaado abaaro iyo aafooyin dabiici ah ayaa wuxuu gudoomiyaha hay-adda qaxootiga jubbaland uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda nololeed ee haatan ka jirta barakacayaasha deegaanada jubbaland isagoona caddeeyay inay weli jiraan baahiyo badan oo u baahan gurmad degdeg ah gudoomiyaha hay-adda qaxootiga jubbaland cali aadan cali oo aan ku marti qaaday barnaamij gaar ah oo ka baxaya idaacadda waamo ayaa wuxuu sheegay in dadka ku nool kaamamka barakacayaasha ay la daala dhacayaan caqabada adag oo ay ka mid yihiin helitaanka raashin ku filan biyo nadiif ah adeeg caafimaad iyo daryeel gaar ah oo loogu talagalay carruurta iyo haweenka uurka leh masalan adiga tobanka caruurta le iyo aniga halka caruur qortay oo diiwaanka ii gala isku duruuf ma noqonayno marka waa la kala qiimeynayaa inta lasoo saaray ee hay-addu ay gaartay w f b in baa kasoo dhexbixi doonta intaa kasoo dhexbaxdayn insha allahu tacaala mar dhow waxaan rajaynaynaa lafahooda inay heli doonaan baan aada u rajaynaynaa marka caani yaraynta mooyaane anagu dadaal nooma yara hay-adaha aan partnerka la nahayna international local waxay ahaadaan iyo u n bana runtii way waa la dadaalay laakiin caqabad oo xagga fundinka ayaa sanadkaana haysto ayaan wajahaynaa gudoomiye maxay yihiin baahiyaha ugu degdega badan ee barakacayaashu ay qabaan ee wakhti xaadirkan waqti xaadirkan horta baahida ugu badan oo aan qabno waxaa weye dadkan dalxiiska laga rarayo oon damacsanahay bishaanba inaan bilowno waxaa weeyaan ilaa shan kun iyo laba boqol oo qoys waaye una dhiganta boqolkiiba sideed iyo sideetan iyo shantii codsatay dhul in la siiyo si kastaba ahaatee barakacayaasha ku nool soomaaliya ayaa wajahaya xaalad nololeed oo aad u adag iyadoo deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qaarkood ay jiraan in adeegyada gargaarka ahi la gaarsiiyo ayaa weli waxay u baahan yihiin deegaanada barakacyaasha ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland in ay weli u baahan yihiin gargaar bini-aadinimo